waxaa maanta xafiiska culummada ee magaalada mandheera ka qabsoomay kulan xoolo loogu kala wareejinayay labo ka mid ah beelaha deggan ismaamulka mandheera xoolahan oo la dhacay sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii oo dhammaa toddoba-iyo toban neef oo geel ah ayaa haatan loo qiimeeyey lacag dhan toddoba boqol konton iyo shan kun oo shilinka dalka ah sheekh cabdulaahi warash guddoomiyaha imaamiinta mandheera ayaa ka warramay sababta keentay in xilligan la soo celiyo xoolo la dhacay muddo haatan laga joogo konton iyo sagaal sano ayaa tilmaamay in toddobiyo tobankii neef iyo xoolihii kale ee xerada loogu geeyey ay dhammaadeen islamarkaana uu geeriyooday shakhsigii ay gacantiisa galeen sheekha ayaa sheegay in qoyskii horay u dhacay xoolahan ay garowsadeen in ay dib u celiyaan dad horay u dhintay oo dhan oo geeriyooday allah u raxmado qarnayaal horo oo walaalaheenna cid reergarree nin la dhaha magaciisa xaaji maxamed xaaji cumar ayaa hadda ka hor wakhti aad u fog geel la soo dhacay ayay ciddiisa gashay toddobiyo toban neef oo geel ayaa ciddiisa galeen oo laga soo dhacay cidda reedigoodii gaar ahaan bowska dumaalka marka sidaa darteed geelaasoo tobaniyo toddoba ahaay odaygaas xaajigaas xaridiisa marka ay galeen waxay dadkii odayaalkii akhyaarta soo gudba ay noo sheegeen in geeli iidahayn aan lagu intifaacin oos dhammaaday geeli kaleo xarada ku jiro loo geyna aad la dhammaaday oo meeshaas lagu ceyrtoobay marka maadaama mar hore lasoo dhacay marka dambena xaradiisa isku baay odayga asaga ahayna uu dhintay oos geeriyooday qaraabadiisii iyo ehelkiisii ayaa waxay ay go'aansadeen inay magaan geeli iidahay ay gudaan maadaama ninkii odayga ahay uu dhintay si ilaahay agtiisa raallihaashahaas uga hela dadkaas waxaa hogaaminaya oo oday ka ah ninka wakiilka ama looyarka loo yaqaano yunis ayaa ka mid ah geelaas ayay soo qaymeeyeen oo culimmada iyo ayaka iyo maaragtay laisla soo qaymeey kadibna xoolihii ayaka ahaay ayaa maanta waxaa loo yeeray xafiiska culummada loogu yeeray bacdamaa lagu soo wareejiyay xafiiska culummada xoolaha ayakaeh ayaa culummadii waxay u yeereen labada qows odayaalka keeneen lacagta iyo xoolaha keeneen oo reer garra iyo odayaalka lagu wareejina rabay oo reer dagoodii ayaa loo yeeray ugaasyaalkoodii
suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta beesha garre ayaa lacagtan ku wareejiyey ugaas caddow haaruun ibraahim oo ka mid ah ugaasyada beesha dogoodiye ayaa dhanka kale ka codsaday in la cafiyo allaha u naxariistee marxuum maxamed xaaji cumar oo ay xoolahan horay gacantiisa u galeen waxaan halkaan ku wareejinahayaa xoolihii ama geeli toddobiyo toban neefo adeerkay maxamed caaji cumar maxamed berigii dhuumburka gacantiisii galay oo isagana had geeriyooday qaraabadii ula dhashay ayaa geelaas aruuriya toddobiyo toban neef geeli waa la gaday waxaa ka soo baxday lacag todoba boqol iyo konton iyo shan kun oo lacaga geelaasa hadda ka soo baxday hadda waxaan ku wareejinayaa ciddii geelaa sheege oo calaamadii sheeganayso dogoodii aan ku wareejinayaa ugaas cadow haaruun ibraahim aad iga gudoomi lacagtan haddii laa yidhaaho adeerkaygana in la caafiyo yaan idinka tuugaa qaraabadee ugaas caddow haaruun ibraahim oo lagu wareejiyey lacagtan dhan toddoba boqol konton iyo shan kun ayaa u mahad celiyey qoyskii gartay inay dib u soo celiyaan waxaa liigu wareejiyey xoola zabankii dhoomberka la yidhaaho oo lixdan iyo afartii lixdan iyo shantii xoolo la kala dhacay cidda walaalahan oo reer garra nin ka mid ah oo maxay ayd gacantiisa galay asagana aasan ku nacfinin oo laga dhacay reer dagoodiya khaasatan qoyska reer duma laga dhacay oo toddoba boqol iyo lacagta markii laysu geeyey aruuriskeedii waxay noqotay toddoba boqol iyo konton iyo shan kun lacagtaas ayaa liigu wareejiyey anigana waxaa igu wareejiyey suldaan yuusuf waana ka aqbalay ugu dambayntii odayaasha iyo culummada ayaa si wada jir ah ugu duceeyey marxuumkii dhintay ee horay xoolahan gacantiisa u galeen ayagoo dhanka kale ugu baaqay bulshada in inta la nool yahay dib la isaga celiyo xoolihii horay loo kala dhacay islamarkaana ay u naxaan aakharadooda ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu jannatulfirdows geli ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahayo wax allaala haddii aad xaq intaan keliya xaad naqanahay aad qabi ilaahay ou ka masaamax wixii dhammaanay ilaah ka masaamax ilaah waa cafina ilaah adigina cafi ilaah miskiinkaas annagu waa cafina adigina cafi ilaah cafiskaada nagu weyn cafiskaada weynaysii ilaahayou qaraabadii annagoo wakiilkii waa cafina ilaah cafi ilaah janno ugu bishaaree khayr fara badan allah idin siiya Een, xafiiskan xoolaha imaade haaya oo muddo dheer socdo xoolo badan malyiin intaasaa imaadeen geel shan iyo toban kun ayaa imaaday geel toban kun ayaa imaaday lacag intaas ka badanaa imaaday ilaa had waa socotaa xoolaha xafiiskan socdaan waa xoolaha ay duguudiye iyo een, garro ay kala qabeen xoolo murule iyo qof kale ay kala qabaan weli ma imaadin xoolo kontareeb laga qabana ayagana ma imaadin ayagana waxaan walaalahan ku baraarujinaynaa wixii aan laga qabo ayagana in la siiya wixii ayaga ay qabaanna inay keenaan annagana markhaati aan u noqonno wajazaakum allahu bilkhayr waxaan baa ku jeedinayaa ee, soomaalidana degan reer mandheera ee, nin lixdankii wax dhacay hadda soo celinaya kuwii sharaad daraad iyo s- ee, sanadka soo dhaafna dhacay kulli way qabaan xoolihii waana nool yihiin waxaan baa ku jeedinaynaa haddaan nahay culummadii ama odayaashaan nahay xoolahii hadda haysatay adoo nool iska soo celi cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera